بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر لها دين تعالى الحسيني هل كنا وحنا ينكسو قبلنا عشر في بغلية تضبية طمنات تفسير القرآن الكريم كه وحنا سوى يا شيخ محمد شيخ عمر دير
الله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا وبعد آخر سورة الحشر أي نمريني آية الذي اللبات هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وإله معبود كحقه وأحلى عابد أواب بذيهينه لا حق لغو عابد أواب عالم الغيب والشهادة جيني إنسي sifada ma yeelan karaan laakiin shayga qaybka ah maqan iyo waxa muuqda labadaba isaga isku sii ogsoon huwa arrahmaanu arrahiim labadaas sifada ilaahay isaga ayaa iska leh arraxmaan oon cid kale lagu sifaynin qul idcu llaha aw idcu araxmaan ayamaa tadcuu falahu alasmaau alxusna been bay iska ahayd iyo khiyaali iyo gaalnimo ay cabbeen bani ninkii la odhan jiray musaylimatu lkadaab ee nebinimada sheegtay markii ay saaxiibadiisii daba socday isaga ku sheegeen raxmaan yabna alakramayni aban anta kaytu lwaraa laa ziita raxmaana kii khalqiga gargaaraha u ahaa ayaa tahay mid aabihii hooyadii wanaagsanyiin baa tahay raxmaan ayaa tahay bay dheh aahaarta qaarkood waxay tilmaamaan inuu cali u jawaabayo uu yidhi yabna alakhbatayni aban anta sharu lwaraa laa zilta shaydaana شيطان بات الرحمن مي وحلق الله دليل شرا ما هتاس لذلك با الله الرحمن سكوين كلاهي كقاروي هو إلهي الله وي الذي إلهي وي لا إله إلا هو لا معبود بحق في هذا الوجود إلا هو الملك كي إساقو لوي يلها شبا ما يستران وانشا غشاهين صدق مخلوق كلما زاد المبنى زاد المعنى أي إلى هذا القرآن الصرافين cilmiga sarfiga yaqaana marka kelmadda xarfaheedu bataan macnaheedu uu kordhaa markay sidaa leeyihiin waa haaliban waa sida uu arrinku u badan yahay laakiin hayru haalib waxaa iska dhacda kelmaddiio xarfaheedii ay yaraadeen in haddana uu macnaheedii uu bato maalik iyo melik oo kale melik baa sii macmaano badan alifkiina waa maqan yahay alquduus ilaahay kii hufan weeye ceeb oo dhan ka fog qaaduuska waxaa la yidhaha koombada ama dhegleyda biyaha la daro eenuskagba qabaaninba yusamaa qaaduus xagga luqada ilahay ceebima ma qabato assalaam kii nabadgalay weeye waxaan ku habboonayn iyo sifo xunoon u lahayn wuu ka nabadgalay almu'min ka u rumeeyo weeye awliyadiisa ballanta u qaaday hadduu cadowgooda jebinayo hadduu aakhiro jannaynayo hadduu adduunyada tamkiin iyo awood siinayo hadduu dembi dhaaf siinayo almu'min waa ka u rumeeya min amanana waa la odhan karaa almu'min waa ka nabadgeliyey dul inuu dulmiyaabuu ka nabadgeliyey waxay ka cabsanayaan buu ka nabadgeliyey almuhaymin ka markhaatiga ah weeye ee eegmadiisu aanay ka libiqsanayn addoommahee marna aan ka jeesanayn qafladii waxay addoomuhu samaynayaan aanay kaga dhacayn ka ilaalinaya weshaahi alcasiiz kii wanaag badan weeye awood badan aljabbaar ka dirqiyo weeye mid kastoo aftaaga iyo mid kastoo waxaanu ahayn ismooda qaraxdu ka jabiya almutakabbir ka isweyneeye weeye macnaha ka kibirle isagu weeye alkibriyaaw alcadamatu walkibriyaaw izaari waridaa'i man naasacanii waaxidan minhumaa qadaftuhu fi nnaar xadiisulqudsigaas sida uu tilmaamayo nebigu ilaahay uu ka warinayo weynaanta iyo kibirku waa go-ayga iyo guntigayga qofka igula doodan laharun baan dhex dhigidaa ilaahay wy subxaana allah marka kibirku dee waa shay ilaahayna ammaan ku ah ila wuu leeyahay wixii kale xambaarsana eed iyo ku ah edab darro iyo akhlaaq xumo subxaana allah ilaahay isagaa ka hufan oo ka durugsan camaa yushrikuuna waxay la caabudeen huwa allahu waa macbuudka xaqa alkhaaliqu isagu wax abuuro weeye wixii ka soo hadhay waa makhluuq albaari'u ka bilaabo weeye isagaa wax walba bilaabay isagoo naqshad uu ka eegtay aanay jirin waxaa iska macruufo wixii kale wax farsameeya wuxuu tajribe iyo tijaabo iyo iyo tusaal uu u baahan yahay xigmad darrada hayse awgeed laakiin wuu bilaabaa siduu doonayay buu shaygaasi ku yimaada almusawir ka amaamuday afteeyo wey shayga intuu soo abuuro ayaa dabeedna habkii uu doonayay uu u abuuraya fii ayi suuratin maa shaaa rakabak tilmaantii uu doonayay baa ilaahay uu isaga geeyay insaanka almusawir shay walba suuraddu la doonayay marka alkhaaliq waa kii abuuraya baarina wuu bilaabay musawirna tilmaantu doonayu siiyey ee ku habboon shay walba lahu alasmaau lxusna magacyo wanaag badan buu leeyahy qul idcu llaha aw idcu raxmaan ayamaa tadcuu falahu alasmaau lxusna ina lilaahi tiscatan wa tisciina asma man axshaaha dakhala aljanna xadiidkii saxiixa ahaa sagaal iyo sagaashan magac baa ilaahay uu leeyahy qofka xafidaa jannadu galaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qeybtaas waa isagu saxiix laakiin int intan dambe sagaal iyo sagaashanka magac ee markaa sirdinaysa ama kaxaynaysa allah huwa araxmaan araxiim almaliku alquduus asalaam ilaa laga gaadho alrashiid asabuur riwaayada tirmidi ayay iyadu ku sugan tahay oo darajada saxiixa may gaadhin sagaal iyo sagaashankaa magacun kuma koobna asmaada ilaahay sida nusuusta ku sugan way ka badantay yusabbixu lahu waxa u tasbiixsanaya maa fi samaawaati waalard caalamka wixii ku sugan cirkiisa iyo dhulkiisa wa huwa alcasiizu alxakiim kii awood iyo xikmad bala weeye awooddiisaasina waa maca alxikma xikmadduna waa maca alciz marka waa kii surma seegtala baa la odhan karaa ee shayga halkuu la doonay aan la seegaynin suuraddan laydhaha suuratu lmumtaxina ee lixdanaad saddex iyo toban aayadood weeye aayadeheedu ma badne axkaamteeda badan suuraddu arrimo muhiima ayay soo bandhigaysa iimaanka iyo akhlaaqda iyo asaaska ummadda ayay ka waramaysaa waxay ka waramaysaa shay-un wathiiq min awthaqi cura aliimaan iimaanka qaybihiisa waxyaabaha ugu mudakarsan mid ka mid oo ah muwaalaatu lmu'miniina wa mucaadaatu lkaafiriin dadka awliyada ilaahayana in la soo dhoweeyo oo la jeclaado xaqooda la siiyo cadowgana in laga gacmo taagto oo laga beri noqdo taa marka ilaahay uu soo bandhigo qaybta hore ee dadkana uu ka waaniyo waxyaabaha taa weydaarin karaa sidaa ilaahay u doonaya weydaarin karaa waxa uu ka bixinayaa tusaale arrintani nagama bilaabmine dad baa jira tusaale inoogu ahoo nebi ibraahim iyo ciddii raacdaa ilaahay tusaale inagu siinaya waxaa ilaahay uu kala qaadi doonaa farqan bayna alwalaa'i waalbaraa wa bayna almucaamalati alxasana labadaasaa ilaahay uu kala saari doonaa walaag iyo baraaguna waa baab gaara in qofka muslimka ahi uu yahay gaal iyo islaambana si fiican mid ula dhaqmayo xaqooda siinayo un daalim ahayn taana nasku wuu tilmaami doonaa dadka maatida ee cadowga kasoo hoos baxay inaan lagu celin ayaa suuradda qeybteeda dambe ayaa uu ku xusi doonaa rabi iyo baycatu nisaa baycada la yidhaahdo walaagaa uu ku bilaabay ayaa ilahay uu ku dhammayn sababtay suuraddu kusoo degtay waxay ahayd saxaabi la odhan jiray xaatib ibnu abi baltaca ayaa waraa qoray wakhtigii uu nebigu doonayay calayhi salaatu wasalaam inuu maka ku duulo waraaqda gabadh buu u dhiibay gabadhu gaadiid bay fuushantay meel dhexe hadday sii maraysaa ilaahay u waaxyooday nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo la ogeysiiyey in siri baxday sir ka mid a asraarta dadka muslimiinta ah oo cadowgii oo loo digaya ah inay baxday ayaa la ogeysiiyey cali iyo zubayr iyo miqdaad saddexdaa saxaabiuu nebigu u yeedhay calayhim radia allaahu canhum wa ardaahum waxa uu leeyahay beerta khaaq laydhaah ee magaca ale xoogaa madiine u jirta waxaa joogta gabadh gaadiid wadata waraaqday sidaaye ka soo qaada saddex nin oo gaashaaman oo kamaanda usii nebigaa wey calayhi salaatu wasalaam fardafuulkana aada u yaqaana cidhibtay ku dhufteenoo markiiba way isdul taageen gabadhii bay su-aaleen yidhahdeen waraaqdii lagu dhiibay keen waraaqibo ma jirtay jiro indhaha u cadaysa waxay yidhahdeen warkuwuu soo koobaya ama waad keeni ama dharkaanu kaa dhigi doonaayo dabeetana waanu soo saari iyadoo fuqahadu ay leeyihiin waxaa halkaa laga faaidaysanaya qofka basaaska ah inaan loo turayn ama haddii maslaxa jirto mafsadana meeshii dhalanaysa maslaxada waa la dhaafi inay asturnaataa waa maslaxo mafsado ka weyn bay laakiin xambaarsan tahay oo sir dadka muslimiinta ay leeyihiin baa baxaysa idan markaa halkaa waxaa lagu banaysanayaa cawradeedii in la badbaadiyo dadka muslimiinta sirtooda waa umuurta laysu miisaamaya kolkay aragtay nimankan niman safaadaya inaanay hayn ayay ka soo saartay fooshiyadeeda fooshyada mataqaan waa timaha marka la duuduubo xaggoodaa dambe lagu ururiyo halkaasay ka soo saartay ila marka hore xeeladaysanayso way gaashaamatay waraaqdii nabiga u keeneen calayhi salaatu wasalaam haddii la furayna waxay ka socotaa saxaabiga laydha xaatib ibn abi baltaca wuxuu leeyahy nebigii waa soo jahaysan yihin in yar buu soo jiraa ragoo hala feejignaado idiin sheegay colbaa idinku soo maqan digtoonaada nebigu calayhi salaatu wasalaam xaatib buu yeedho wuxuu war maxaa dhacay waraaqdani jaaday kaa socotaaye nabiga caladiisiina waa arkaya colaalkiioo soo wada eegayana waa arkaya dabeedna wuxuu hi horta haigu degdegayn intaan kuu warramaya warbixin aagsan ku siinayo waxaan ahaa buu ihi qof oo iskaga lifaaqan nimankii la odhan jiray reer quraysheed ama iskala yaalla abtirsiima ahaana aan ka mid ahayn raggii halkaa maka ka soo hijroode waxaan kaga duwanahay dee nin walba deegaankiisii iyo dadkiisiibaa ku dambeeya halkaasoo maatidii uu kasoo qaxay waa loo ilaalinaya laakiin anigu cidkumaan lahayna waan iskala yaalay buuhi qoladaa waxaan doonay inaan gacan ku yeesho bal reerkii iyo ubadkii iyo halka adduunkii aan waxba la yeelaynine la yidhaahdo ninkani waa kii inoo soo warramay gaalna wax ka war jecele dabeedna intaa caruurta iyo adduunyada lagu nabadgeliyo intaasaan doonay munaafiqnimo iyo diinka noqosho toona igama aha markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dee waa nin fariidoo fadanadiisa iyo ishiisu ay aada u dheer tahaye ka run sheegaya iyo ka munaafiqa uu kala garanayaae wuxuu ihi amaa haada qad sadaq ninkani wala run buu sheegay buui wuxuu doonaba ha sameeye horta run waa sheegay cumar baa soo boodayoo wuxuu ihi waa munaafiqa aan qoorta ka jaray fasax markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka dhiciyo wuxuu ihi iska dah qoladii badar buu ninkani ka mid ahaa maalin adag islaamka garab qabtae waxa maxaa ku ogeysiiyey inuu lahay yidhi reer beder waxaad doontaan sameeya waan idiin dhaafay fadliga ahlu beder ayaa halkaa ka muuqanaya sidiibaa dabeedna lagu cafiyey isagiina uu ku toobad keenay sirtiina ay markaa ku nabad gashay markaasaa dabeetana ilaahay uu soo dejiyey suuraddan ilaa qiyaamaha la akhriyayo usuul baa dadka muslimiinta loo sameeyey oo la siiyey iyo in ay dhowraan dadka muslimiinta asraartooda bismi illaahi araxmaan araxiim yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow laa tattakhiduu caduwii wa caduwakum ha ka yeelanina cadowgayga iyo cadowgiina awliyaa sokeeye iyo xigto iyo gaasha garab iyo gaashaan taasiyay dhici kuwaa wilaayaha ka doonina tulquuna ilayhim idinkoo u qadimaya bilmawadati kalgacal kalgacal iyo xidhiidh idinka oo u muujisanaya waqad kafaruu waxaanay ka gaaloobeen bimaa jaa-akum min alxaq xaqii idiin yimid ee ilaahay usoo dhibay nebi maxamed way diideen idinna waa qaadateen kala col baada tihiin balaadooyinka kale weheliya yukhrijuuna arasuula wa iyaakum rasuulka iyo idinkaba way idin masaafurinaya oo waa kuwan idin qaxiyey maxay dembi idinka dhigeen an tu'minuu billaahi rabbikum inaa ilaahaynii rumayseen ilaahaynii in aad rumayseen ayay idinku haystaanay idin qaxiyeen nimanku ay dal iyo dad iyo duunyaba idinka eriyeen in kuntum haddii aad tihiin kharajtum kuwa soo baxay jihaadan fii sabiili idinkoo diintayda iyo dariiqayga ku diriraya oo cadow kula dagaalamaya haddaad taa u soo baxdeen iyo wabtiqaa'a mardaatii raali noqoshahayga haddaa u soo qaxdeen darteed nimanka ha xidhiidhinina baa ilahay wi tusiruuna ilayhim ha xidhiidhinina tusiruuna ilayhim idinka oo u qarsanaya bilmawadati kalgacal inaa u qabtaa wa ana aclamu buu ilaha yidhi aniguna waan ogi badna bimaa akfaytum waxaa qarsanaysaan wamaa aclantum iyo waxaa muujisanaysaan sida makhluuqa waa inaan khaaliqa loola dhaqmin haddaa cid kale iska eegteen macnaheedu waxa weye ilaaha boqorkaa iska eega waman yafcalhu arrinkaa cidda samaysee minkum idinka idinka mida faqad dalla wuxuu ka lumay sawaaa sabiil jidkii toosnaa jidkii toosnaaba uu ka lumay saasaa ilaahay uu tilmaamayoo dee cadowga ilaahay iyo cadowgiinna saasaa ilaahay uu tilmaamaya marka iyagu waxay doonaan ha sheegteene eray laga dhowrayo maaha in kaafir lagu sheego iyo in cadow lagu sheego iyo in shaydaan lagu sheego inta oo dhanba qur-aankaa ku sifeeyey looga nexi maayo waa lagu sheegi ceeb ay leeyihiin la qarin kari maayo markayay mudaahanadan iyo munaafaqadana dhicin iyo qarsoodigan iyo ammaanadan la bixinaya calaa xisaabi diin walislaam iyabay ku janjeedha arrintu islaamka taasina waa arrinta xaadir kusoo degtay laakiin caama sidaa ilaahay bad yaa ayuha aladiina aamanuu yeedhmadaa guud baa ilaahay u bixiyey ninkan saxaabiga hadduu sababta ahaa waa caam idan qofka muslimka ahi waa soonaha aanu geli karin iyo arrin iimaankiisa uu u diidayo wey iimaankiisa ayaa u diidaya inuu siiyo asraar cadow isagoo maal iyo manfaco iyo maslaxad ilcashanaya taa haddii uu qofku u habran lahaana aayadaha soo socdaa ilahay uu ku sheegay rabbi waxa uu tilmaamaya haddaba si fiican oo caqliyad wanaagsan le inaynu u fikirno oo kaaan sirtiisa ku siinayn ee aan kuu turhayn ee aan kuu naxariisanayn waxaad ugu dabacdaa waa nacasnimo iyo axmaqnimo in yadqafuukum hadday idinka xoog bataan yakuunuu lakum acdaa'an cadowbay idiin noqon ee had idiin jeedi maayaan wayabsutuu ilaykum waxay xaggiinnana u fidin doonaan aydiyahum wa alsinatakum wa alsinatahum aydiyahum gacmahooda wa alsinatahum iyo carabadoodaba bisuu'i xumaan bay idinku soo fidin afkooda iyo adinkooduba wuu idiin xun yahay midna khayr kala kulmi maysaan wawadduu waxay jeclaadeen low takfuruuna inaad gaalowdaanba taana way jecelin taasaa ilahay u tilmaamay waa cadowba idiin afka iyo adinka toona idinka turi maayaan waa run weeye waxay idaacadahooda iyo warbaahintooda iyo saxaafadooda ay qorayaan iyagoo xorriyad sheegta iyagoo sheegtay inay dowladaha ka madax bannaan yihiin waa cayda iyo muuqaalka dadka muslimiinta iyo islaamku ay xumeeyaan waxaa la yaab badan iminka markay ciraaq ka warramayaan saxaafadda maraykanku waxay ku tilmaamaan nimanka geela fuula geela fuuladu ma aha fuulistii dusha laga fuulayay waa geel awaahiya kuwaasay ayay uga dhigaan xataa carab kuma sheegaan carab iyo bani aadam iyo waxaa kuma sheegaan marka xaqiiqatan dee waa kaa ilaahay tilmaamaya adina dee daada waa lagu istiraaxaya dhiigga daadanaya lan tanfacakum baa ilahay ui waxba idinku tari mayso arxaamakum sokeeyihiina iyo xigtadiina walaa awlaadukum iyo ubadkiina midna waxba idinku tari maayo haddaa ilaahay isku seegtaan oo islaam iyo diin isku seegtaan ehelkaaga iyo adduunkaaga oo labadaa aada u gaalowdo adigoo diin iyo dadba kharibaya waxalla waxay kugu taraysaa ma jirto waxba kugu tari mayso waa kuwa ilaahay uhi falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaaluun abtirsima maalintaa ma jirto ismana waraysan karaa marka xad bay leeyihiin xaqna way leeyihiin ehelka iyo riximka iyo qaraabada intooda in la dhaafiyana maya oo ninkani wuxuu u tudhanayay ehelkiisa halkaa jooga iyo adduunkiisa halkaa jooga ilaahayna markaasu si toosa u abbaaray halkii u habranayay waa mushkilad haysata dadka muslimiinta ah maanta oo mid waliba wuxuu leeyahay dee dalkaaga iyo dadkaaga bal adigu uun kaa kale ha la soo ruuge eh ama kaa kale ayaa lagu jeedaaye adigu horta dhegta iska huwa buu leeyahy dabeetana waa labadii wanee midna caddaa midna midooda ama labadii dibi kan marka la liqo ka kalena wuu ku xigayaa uun yowma alqiyaamati yafsilu baynakum dhexdiinaa ilaahay idinkala saari maalinta qiyaamaha idinkiiyo kuwa ay saysaan iyo idinkiiyo ehelkaa u gaalowdeen wallaahu bimaa tacmaluuna basiir alla arkaya waxaad samaynaysaan haddii sidaa ilaahay waanadaa iyo amarkaa ummaddan uu siiyey waxa uu ku xigsiiyey tusaale oo had iyo jeer tusaaluhuna waa midh ka dhiga shayga macnawiga lagaaga warramayo wax muuqda oo la arkayo ayuu kaaga dhigaayo ka hor yaalla qad kaanat lakum waxaa idiin ahaatay uswatun xasanatun kudayasho fiican fii ibraahiima waaladiina macah nebi ibraahim iyo mu'miniintii la socotay kudayasho fiican baa idinku sugan sida cadow looga gacan taagto iyo sida iimaan looga run sheego iyo sida ilaahay loola xidhiidhe loogu adkaysto iimaanka id wakti baa tusaale idinku suganya ama id wakti ka waran nebi maxamed oo qaaluu liqowmihim qoladoodii bay ku yidhaahdeen nebi ibraahim iyo mu'miniintii koobnaayeen la socotay ayaa waxay ku yidhaahdeen qoladoodii gaalada ahaa oo dee nebi ibraahim aabihiina dabcan uu ku jiro innaa buraa'aau minkum annagu waanu idinka durugsanay bay waanu idinka fognay beri baanu idinka na macnaheed waxa wey nalaguma kiin hadlay wa mimaa tacbuduuna min duuni illaah iyo waxaa caabudaysaan inaan la ahayn idinka beri baanu idinka nahay iyo waxaa caabudaysaan aan ilaahay ahayn kafarnaa bikum idinka gaalowna wabadaa waxa muuqday oon qarsoonayn anaan qarinaynaynu aanu muujinay baynanaa wa baynakum annaga iyo idinka dhexdeenna waxa muuqday alcadaawatu colaad iyo waalbagdaau nacaybshiiyo abadan weligeedba ilaa goorma xataa tu'minuu billaahi waxdah ilaa ilaahay keligii rumaynaysaan jeeroo ilaahay keligii rumaysaan dee colaadaasina way jiraysaa nacaybshiiyahaasina wuu jirayaa saaxiibtinimadii dadka muslimiinta la siinayo mali hidhin isla markaa mucaamaladii wanaagsanay kalgacalkii dadka muslimiinta la siinayay ee baqdaaga qaabilayana mala hidhin sidaas wey marka waxa halkaa ay ku muujiyeen haayada macnaa heerka uu ku joogsanayo heerka ila laba qoloo iska hor jeedaynu nahay ta ay noo qabtaan teedaanu idiin qabnaa taasay muujisteen ilaa qowla ibraahiima nebi ibraahim hadalkiisii mooyaane halka hore istisna ka tahay qad kaanat lakum uswatun xasana ku dayasho fiican baa idinku sugan ibraahim iyo ciddii raacday ilaa qowla ibraahiima liaabihi hadalkii nebi ibraahim aabihii uu ku yidhi mooyaane aabihii hadalkaa uu yidhi isaga nebi ibraahima kaga dayanina waa la nasakhaye oo intuu kolkii hore ballanqaadkan sameeyey ayaa loo sheegay inuu gaal yahay oonu mutaysanin wuxuu u ballan qaaday dabeetana kolkii ay caddaatay annahu caduwun lilaahi tabara'a min cadow ilaahay inuu yahay aabihii kolkii ay caddaatay ayuu ka beri noqday la astakfirana laka buuhi aabba ilaahay baan dembi dhaaf ku weydiin doonaa wamaa amliku laka min allaahi min shay ilaahayna waxba kaagama hanan karo ilaahay dembi dhaaf waan ku weydiin wamaa amliku laka kuumana hayo min shayin min allah min allaahi min shay shay ilaahay xaggiisa ka ahaaday oo manfaca iyo dheefa kuuma haya anugu hadduu ilaahay dhib kula doono sidaasaanay tahay oo maalinta qiyaamaha kolkuu halka aabbihii ay ku janjeedho ilaahayow miyaanad ii ballanqaadin inaad dulli iga nabadgeliso aabbahay waa kaasoo waa dullaysanyay dee anna taas waa ku dhib qabaa haddii uu cawday bahal baa laga dhigo intoo naartaa lagu warsiiyey marka rabbanaa ilaahayagiiow dhaha calayka tawakalna adaanu ku tala saaranay wa ilayka anabnaa adaanu kuu soo noqonay wa ilayka almasiir xaggaagaanu u soo laabanaynaa isdhiida oo ka beri noqda cidduu ilaahay ka beri noqday cadowga u ah ilaahayna isu dhiida adduun iyo aakhiraba saasay tahay oo markaasaa qofka muuminka ah uu leeyahay salaad wal oo u galaba qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin rabbanaa dhaha idinkoo ducaysanaya ilaahayagiow laa tajcalnaaha yeelin fitnatan liladiina kafaruu kuwa gaaladaa ilaahay ou balaayaha nooga dhigay wakfir lanaa noo dhaaf rabbanaa yaa rabbanaa innaka anta alcasiizu alxakiim kii xikmadi iyo cisibale baatay marka kuwa gaalada annaga fitnaha naga dhigin oo kuwa gaalada yay nagu fitnoobin macnaha yay naga ilhelin hadday naga lugmeeriyaan ama ay naga xoog bataan shaydaanku wuu sii afuufayaa baatilkuu kusii jahaynaya wuxuu leeyahay haddii ay kuwaasi diin leeyihiin ama ilaah leeyihiin dee lagama adkaadeen maadaama ay daciif noqdeen oo idinkuba ka gacan saraysaan idinkaaba wanaagsan quruurkaasu shaydaan ku ridaya marka waxay noqonayaan kuwo kusii fogaada oo kusii fotnooba taa marka macnaheedu waxa ilaahay uu noo hiili oo annagu aanu ka gacan sarrayno see u habradaan alla wuu ku celiya waxa uhi laqad kaana lakum fiihim waxaa idinku sugan nebi ibraahim iyo mu'miniintaa la socotay uswatun xasana kudayasho wanaagsan liman kaana yarju llaha walyowma alaakhir liman qof baa kudayasho fiicani ay ugu sugantay kaana ahaaday yarju llaha ilaahay mid rajaynaya oo ka cabsanaya walyowma alaakhir iyo maalinka dambe qiyaamaha waman yatawalla cidda sii jeedsata ilaahay halkay kasoo qaabili lahayd iyo awliyadiisa iyo xaq qofka dhabarka jeediya faina allaha huwa alghaniy alxamiid alghaniy kii kaaftoon wey ee mid gaaloobay iyo mid sii jeedsada toona aan u baahnayn alxamiidu kii la mahadiye wey mar walba hadii ay jiraan hadday jiraan qaar gaaloobay qaar mahadinayaa badan dadka muuminiintaa ilaahay waa waxa uu ku wacyigelinayaa halkan ku yidhi diilo gelinayaa dadkaa gaaladaa laftooda inaanay ka quusanin laakiin rajadooda ay noqoto inay iyagana badbaadiyaan iyaga laftigooda balaaya haysatee oo shaydaan iyo ehelkiisa ay u xurtaysayna bal inay isku dayaan inay badbaadiyaan oo taa himiladoodu inay weynaato sidii nabigaba calayhi salaatu wasalaam iyagoo garaacay oo dilay uu leeyahy waxba habaari maaye waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu kuwaa tagoogooda ka soo saaro qaar ilaahay keligii waxida hadday kuwan ilaahay ka gaaloobeen casa allaahu rabbi waxa uu dhowya an yajcala inuu yeelo baynakum idinka iyo wa bayna aladiina caadaytum kuwii aa colaasanteen oo minhum gaaladaa ka mid a mawadatan kalgacal inuu ilaahay idin dhex dhigo ayaa laga yaabaa wallaahu qadiirun ilaahay baa wax walba kara wallaahu kafuurun raxiim ilaahay baa dembiga dhaafo oo naxariista markaa kuwaasi hadday maanta sharwadan yihiin inuu ilaahay soo jeediyuu soo jiheeyo oo quluubtooda uu furo wuu karaa qadiir buu ku yahay waxa dembiahee ay la iyaga ku dhooban ee faraha badane la yaabsan tihiinna ilaahay wuu ka dhaafiyo wan- uga naxariisan doonaa taana ku xisaabtama sidii baanay u dhacdo dee rag badanoo laga yaabsanaa sida khaalid ibnu waliid iyo abi sufyaan iyo hindadii abi sufyaan xaaskiisa ahayd ee xamse dhibaataysan maalintii uxud iyo dee way wada islaameen dad muslimiina bay wada noqdeen marka istaraatiijiyad dheer oo dhinacyo kala duwan le dadka muslimiinta inay yeeshaan iyo aragti fog ayaa nadku u faraya haddaba ilaahay wuxuu ka waramay haddii la yidhi nimankaa gaalada ayaan la jeclaanin sidii loo jeclaan lahaa qofka muuminka nimankaa gaalada ah yaan sir iyo saaxiibtinimo la siinin oo xaqii qofka muslimka ah uu lahaa yaan la siinin iyo kalgacalkiisii iyo muwaalaadkiisi mucaamalada wanaagsan meesha kama baxaysa iyagu oo qofka muslimka ahi ballan oofinta cadaaladda akhlaaqda wanaagsan deeqda intaba tusaalu ku yahay isagu tusaalu ku yahay intaba soomaalidu waxay idhahdaan gaalka dil gartiisana sii waxaa loo dilayaa dee dil buu mutay laakiin wixii xoolaaha uu leey iyo wixii xaquu leey la dhaafin maayo wy alla wuxuu uhi laa yanhaakum allaahu rabbi idinma diidaya cani iladiina kuwii lam yuqaatiluukum aan idinkula dagaalamin fi ddiini diinta darteed kuwa aan idinkula dagaalamin walam yukhrijuukum min diyaarikum aan guryihiinana idinka qaxinin an tabaruuhum in awsama fashaan wa tuqsituu ilayhim aw cadaalad samaysaan taa ilaahay idinkama nahiyayo idinkama dayrin oo idinma diidinta ah ina allaha ilaahay baa yuxibu lmuqsitiin kuwa cadaaladda sameeya ee gaal iyo islaamba u cadaalad sameeya ilaahay wuu jecel yahay innamaa yanhaakum allahu rabbi waxa uu idiin diidayaa cani iladiina kuwii qaataluukum fi ddiin diinta idinkula dagaalamay waakhrajuukum min diyaarikum guryihiinana idinka qixiyey idinka saaray wadaaharuu isu kaashaday ee isu gaashaanbuuraystay calaa ikhraajikum inay idinka idin dareeriyaan an tawallowhum inaad gacalsataan oo xigto ka dhigataan kuwa waman yatawallahum cidda la saaxiibaysa la walaaloobaysa fa ulaa'ika hum aldaalimuun kuwaasi waa dulmi falayaalbaa ilahay wey saasaa rabbi u kala qaado de markaa waxaad ka arkaysa sida suuratu tawba aada ka akhrihi karaysa inay dee qayba yihiin qaar cashuur baa laga qaadaya qaar waa musta'man oo muddaa la isdaynayaa mid kale dagaal baa inaga dhex ooga saasaa loo xisaabtamaya marka qofkani dadka muslimiinta hadduu nabadgeliyey oo faraha u ka qaaday diinta iyo dalka ilaahay uu xusay fi ddiini walam yukhrijuukum min diyaarikum dadka muslimiintaa diintoodii way u nabadgeliyeen manaa xorriyad ayay u leeyihin dadka muslimiinta ahay diintooda barashadeeda isku xukunkeeda dacwadeeda iyo dadka inay gaadhsiiyeen oo dadkaa la gaadhsiinayana kuwa gaaladii ay ka mid yihiin gaaliya islaamba ay ka mid yihiin fi ddiin idinkulama dagaalamayaan dadka muslimiintaana dalkooda way u daayeen kolkay arrintaasi timaado waxa ilaahay u ogol yahay samafalka iyo cadaaladda samafalku waa gacan sarraynta kooda baahan in wax la siin karo hadyad in la siin karo halkii iyaga wax la moodi lahaa in la martigelinaya iyaga duunye markay noqoto akhlaaq wanaagsan iyo mucaamalo fiican in lagu wada noolaanayo wa tuqsituu ilayhimna waxay tilmaamaysaa wixii ay xaq u leeyihiin haddii wax la xukumayo garsoor jiro in iyagana waxooda la siiyo oo gaal buu yahay darteed aan lagaga qaadin marku saas u xusay maadaama iyagu dee aanay godobaysnaynoo gacan ku maqani aanay jirin ilaahayna gaal iyo islaam bay cidda u cadaalad samaynaysa wuu jecel yahay ina allaha yuxibu lmuqsitiin marka hadyiga ama siirada nabiga calayhi salaatu wasalaam aada u noqotana an tabaruuhum wa tuqsituu ilayhim aada bay u badantay qaar badan oo ka mid a waxay ku islaameen birigii iyo samafalku nebigu u sameeyey iyo cadaaladii nebiga iyo asxaabta qaar badan oo ka mid ihina qabaa'ilkooda taasay kusoo islaamiyeen tusaalayaashuna aada bay u badan yihiin in halkan lagu sheego ama la koobo way ka badan yihiin oo cafidka dulqaadka wakhtiga uu munaasibka yahay waxsiinta asmaayaa hooyadeed u timi iyadoon weli islaaminoo waxaay waxbay ka doonaysaa asmaaya waxay tii dee ooyadaa hooyadaa weyn inkastoo dee culamaa usiira qaarkood ay tilmaamaan waa hooyadeedii jiqsiisay nabigay su-aasho waxa ay leedahay dee hooyadee way timi wahiya raaqiba iyadoo jecel inaan waxsiiye ka war shiliw maki dee hooyadaa xidhiiri buu yidhi oo waxsii wiilay dabeetana wax ku sii marka haddii iyagu hay-ado samafal ay leeyihiin oo yidhaah waxbaanu caawinaynaa ama cid baanu maalgelinaynaa innagay tahay inaynu caawino ciddii baahanba oo gacanta sare aynu yeelanno oo aan cidina inoo tar sheeganin oo dadka intaynu maalgelinno aynu ka baadi doonno dad innaga ina ayidsan oo ujeedooyinkiiyo ahdaaftii islaamka aqbala kuwan kalena waa kuwa dal iyo diinba diinba kula dagaalamin dadka muslimiinta wata maanta lagu hayo ee aynu arkayno ee kolba marka qolo la qabsado min andalus ka soo bilowiya islaamka intii hareeraha laga soo jafaye qolaa la qabsanaya dabeetana wadahadalkii camaliyatu salaam mudduunbay soconaysa muddadaasunbaa la odhanayaa u yara daayo oo u dhiciy oo iska wada deg oo iskaga taga unbay ku xigaysa marka hadday sidaa ku baxday iminka wadamo badan ay ku baxeen kuwa imika lala dhegataagaya lala yaabsanya laleeya war caalamku isagoo maanta heerkan maraya miyaa lagu dugleeyo oo la qabsaday uun dee iyaguna haddii aanu ehel aanay helin baciid maaha inay halkaa hore maraan lidaalik baa gaaladaas soo duushay qaar ka mid ah weliba kuwooda u waaweyn ayaa dadkooda markii ay ku samaynayeen sahdi ay dejinayeen baa waxay lahaayeen hayaabina muddo yaroo sanada ayaynu ka hillaacnay kabul iyo baqdaad intaasaynu isu marnayen iska dega bay lahaayeen khasaare ma joognin marka dalka iyo diinta saasaa ilaahay isu raacinaya dagaal dal oo qura ahina maya dagaal diineed marka uu jiro ilaahay diintiisa loo dagaalamayo liiclaayi kalimat illaah diinta ilaahay si dalka ilaahay looga xaqiijiyo markaa dal iyo dadba way nabadgelaya laakiin haddii la idhaha dalunbaa loo dagaalamaya meesha aanay diini jirin waa macruuf marka taariikhda dib u akhrideed eegto dagaalkii carabiya dhex maraya israaiil dee umu kalfuum ayaa ka horheesaysa ciidanka ciidanku marka uu kala baxayo ee uu weerarka gelayo dee taasaa ugu dhufanaysa kamanka halkii allahu akbar iyo shahaado iyo iimaankana lagu dhawaaqi lah saa jacaylka u qaadaysaa saasuu ciidanku dagaalgelaya marka xaqiiqatan dal qura oo aan diin iyo dacwad iyo dadnimo wanaagsan toona loo dagaalamayni maya ee saa nasku u kala horreysiye wey waa ahdaaftii iyo asbaabtii loo jihaadayay ayaa ilaahay uu kaga warramay waxaa haddaba jirtay heshiiskii sulxulxudaybiya aynu soo marnay waxaa dee lagu heshiiyey qofka soo islaamee maka ka yimaadae madiine yimaada in la soo celiyo dadkii soo islaamee waxaa ka mid ahaa dumar ee madiine yimi weliba raggii gaalada u waaweyn ee ugu mujrimsan qaar ay dhaleen baa ka mid ahaa sida umu kalfuum bintu cuqbatu bna abi macayd ninka cuqbatu bna abi macayd laodhan jiray inantiisii umu kalfuum ayaa si niyadahoo daacadnimo usoo islaamtoo timid nimankii dabeetana waxay idhahen sidii heshiiskeennu ahaa la soo celiyay dumarka ah nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu war bal cagta u dhiga heshiisku dee ragunbuu khusaynayay heshiisku maati iyo dumarku ma jirin arrinkii haddii la isku celceliyey ilaahay baa tabaaraka wa tacaala isagoo addoomihiisa u naxariis badane aayaadkan uu soo dejiyey marka iyadoo dee kolleyba ay macruuf tahay ilaaha boqorkaaba addoomaha u abuuray ogsoone inaanay isku adkaysi ahayn rag iyo dumar yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyo idaa jaa-akum lmu'minaat dumarka alla rumeeyey kolkay yimaadaan muhaajiraatin iyagoo maka ka soo qaxay qaxoonti iyagoo ah calow ka soo qaxay famtaxinuuhun jiraba alla jirabo allahu aclamu biiimaanihin ilaahaybaa ogsoon iimaankooda macnaa inay ka dhab tahay iyo in kale gudahooda isagunba hoos u ogsoon fain calimtumuuhunna mu'minaat haddaa ogaataan inay alla rumaysan yihin sidaa darteed baa culimada qaarkood ay ku macneeyaan fain calimtumuuhunna waa cilmi oo bimacna danni ah haddaa malaysaan inay mu'minaat yihiin ila ilaahay baa yidhi allahu aclamu biiimaanihina iimaankooda xaqiiqadiisa ilahay unbaa ogsoon idinku haddii aa u aragtaan inay alla rumeeyeen falaa tarjicuuhunna ila alkufaar gaalada ha ku celinina dumarka soo islaamay ee ka soo baxay cadowgii ee ehelkii ku soo biiray ha ku celinina laa hunna xilun lahum dumarkaasi gaalada xalaalu maaha walaa hum gaaladuna yaxiluuna lahun dumarka xalaalu maaha gayaanisu maaha isma gayaan waa kala xaraam ha u celinina sidaasay tahay oo gabadh muslimada nin gaali inuu guursado diintuu doonaba ha hayd hadduu doono ahlu kitaabba ha ahaadee ma banaana shareecaddeenu ma banaynin iyadoo sidaa cagsigeeda uu bannaanyayo gabadh ahlu kitaab ahoo dee kutubtii hore miduu nisbo sheeganaysa nin muslimiin uu guursan karo iyadoo wax la ogol yahay leannahu qofka galabada qofe wada jooga saamaynta culus iyo saydarada sare waxaleh ninka waa iska macruuf inuu jiidanayo waatuuhum waxaa siisaan gaalada maa anfaquu waxay bixiyeen waxbay idiin tar sheegan inay odhan yaanay odhanin meher baanu siinay oo maal bay nagala soo baxsadeene wixii ka soo maqan gaalada adduunyo unya idinku tar sheeganina siiya wa aatuuhum maa anfaquu gaaladu wixii ay bixiyeen ee meher ahaay maal ahaay gabadhaa kaga baxay ha loo celiyo cadaaladda ilaahay walaa junaaxa calaykum dembi dushiina ma saarna ragga mu'miniinta haddaad tihiin an tankixuuhunna inaad meelaysaan dumarkaasoo guursataa dumarkaa waa guursan kartaan gaalada ka soo qaxay idaa aataytumuuhunna marka dumarkaa siisaan ujuurahunna meherkooda meherkii baanu kaa bixinno kii ku daba socdaanu kaa reebnay yaan la odhan laakiin gaalka wixiisii waa la siin qofkan muslimadda ah iyadana marka uu ka guursanayaa mar labaad meherkeedii wuu siin labada waa la ysku darayaa adduunku ma sahlana in la iskadoo la iscawaro lama ogola maalku haba yaraado islaantaada iyo ehelkaaga iyo ummadda kale toona iyo gaal iyo islaam mid walba adiga arkayo nasku xaqiisiibuu siiyey walaa tumsiku ha haysanina oo ha kusii lexe jeclaabina weeye bicishami lkawaafir dumarka gaaladaha ah haysashadooda xilahooda wey soomaaliga xilaa la idhaahda bicishami lkawaafir kaafiratun kawaafir dumarka gaalada ah xilahooda ha kusii adeegina cismadana waxaa la idhahdaa almar waa mar-atun taxta cismati rajul cismadiisu waa dee ilaashimadii iyo mas-uuliyadii gabadha uu ku hayey wey ee markaa uu hayey taasaa cismo la idhaha marka gabadh dumarka kaafiradaha ah xilahooda waxba ha kusii lexe jeclaadina inay xilaydiin sii ahaadaan oo haysataan dumarkaa kawaafirada kawaafirata ahina waxa wey alkawaafir ilahay uu ku tilmaamayna waa kuwii intay dadka muslimiinta ah ka noqdeen gaalada ku noqday ee gaaloobay kolkii hore waxaa aayadku ka warbixinayan kuwii iyaga ka yimee soo islaamay iminkana waxaa aad aayaddu ka warramaysaa kuwii noqday ee ridoobay ee dadka muslimiintaa ka noqday gaalada u noqday walaa tumsikuu bicisami lkawaafir waayo kol haddii halkaaba isu quudhay qof lagu sii lexe jeclaaba maaha was'aluu waxaa weydiisataan gaalada xaggooda loo cararay maa anfaqtum wixii aad bixiseen armid baa xaggiina usoo kacdo intaasaan naga baxay noo soo celiya waliyas'aluu maa anfaquu iyaguna wixii ay bixiyeen ha idin weydiisteen waliyas'aluu ha idin weydiisteen waliyas'aluukum maa anfaquu wixii ay bixiyeen sidaha laysu dhaafsado wixii maala maalka sida loo meelaynaya waa caynka dadka sida loo meelaynayaana waa sidaa daalikum kiinaasi xukmullah waa ilaahay go-aankii uu idin siiya xukmullahi yaxkumu baynakum markaa nasku waxa uu tilmaamaya in ilaahay laga tala qaato oo sidanaa wanaagsaniyo arrinkaa waktigan socon maayo iyo taasiima cajabanin iyo magaal baa wax la weydiinayaay waxaa muhiimahoo mudan ilaahay siduu addoomaha ugu jideeyay in loo raaco xukumka ah marka mabay lama sheegin wax soo noqday oo dumarkaa maaragtay soo islaamay kamid ahe midhmidhkii xaggooda ka yimid saasa arrinkoodii markaa uu noqdo ilaahay go-aankii uu ku siiyey laguma celinayo dib loogu celin maayo marka dee waktigan malaha waxaaba iska soo kordhay markii la kala yaace meelaha loo kala firdhay dumar siiba soomaalida ah oo gaaladuna iska guursadaan unmarka lalama yaabo oo waxaa laleeyahay kanaaba cado dollar badan oo intaasaaba inantu aada uxu soo dirtay oo dalaayaba looma arko laakiin sidaa islaamku uu tilmaamay ee qur-aan iyo xadiidba ay ka waramayaan waxa weeyaan inaanu xalaal hayn ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك وإن فاتكم هدي إذن كبح سدان شيء من أزواجكم مد أوريهن كمد حتى عررت إلى الكفار قالوا مد أوريها كمد حتى إسلام كعررت حق قالوا فقط فعاقبتم دبدنا كحوق بدتان قالوا عقابتان معناها كقعنس الرئيسان انتا ويرتان ودقال إذن دحمروا فآتوا وحافيسان الذين رقي ذهبت أزواجهم أوريهود أي بحصرين مثل ما أنفقوا وحي بحيين أو كلاسية واتقوا الله رب كعب صلا الذي إلها أنتم به مؤمنون أرميسنتين إلها أرميسنتين إنا كتلقى رطان تكتي يوحي كقبحي يا أدوياها الدنيا دي كقبحي هلا فيه مثلا دي كلها إنه كحق بلنا قاردي iyadiina ay kuma jirtee la qabto dabcan iyadii waxay ka mid tahay addoomaha ayay ka mid tahay dadka muslimiinta qabteen marka waa ooridaydii odhan horay u kala go-eene laakiin adduunkiisii ha la siiyo oo xaggee laga siinaya haniimada iyo xoolahan gaalada laga qabtay ayaa laga siinaya ala xisaabtamaya xooluhu ma sahlana xoolahan dadku ay iska daldalayaane ay kala qaadanayaane ay fudaysanayaan naf iyo maal saasaa qur-aanku isu balbardhigay nafta dadka nafka ka hadlaya in meel laga dhaca xaaraantinimeeyey baa maalkana xaaraantinimeeyey noocuu doonayaba ha lagu qaatee waxa qaacida oo ah bima ta'khudu maala akhiik inaad isweydiisa maalka walaalkaa maxaad ku qaadanaysaa wain faatakum shay-un min aswaajikum dumarkiina oori ka midi haddii ay u carartay ilalkufaari gaalada facaaqabtum aad ka xoog badataan gaaladii oo la weeraro oo maca iyadii la qabto fa aatu ladiina kuwii siiya dahabad aswaajuhum raggii mu'miniinta ahaa ee dumarku ay ka baxsadeen waxaa siisaan midla ma anfaquu wixii ay bixiyeen oo kale war gabadhi kuusoo noqon maysee maalkaad ku bixisay misuu ahaa intan uu ahaa dabeedna waa loo celin waataquu allaha aladii antum bihi muuminuun aayaddanna waxay ka warramaysaa baycadii heshiiskii laga qaadayey dumarkaas oo islaamay cumar baana u qaabilsanaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam heshiiskan ka qaadaya aayaddanaa lagu dul akriyaya dabeetana way saxeexaya agriman iyo heshiis la saxeexa ka ugu qaabilsan wey marka heshiiskan isagaa waxyaaba dheeraad ka sii ana saxaabiyaadku way tilmaamaya oo inaan kish lagu samaynin oo ragga iyo inaan macnaha saygeeda maalkiisa iyo ehelkiisa aanay ka aafaynin iyo in aanay oohin u samaynin dadka dhinta baroorta iyo qaylada iyo qadarkoon la aaminin taasna iyadana si gaaraa looga sii waaniyo inta aayaddani ay sheegtay bay dheeraad kusii hay sida sunnadu sheegayso nabiguna caleyhi salaatu wasalaam sidii dee sulx alxudaybiya heshiiskii baynu kusoo maraynay baycada oo asxaabta la mubaayaconayo ama heshiiska uu islaamnimada u kula gelayo uu gacan qaadi jiray laakiin dumarka waxa uunu iyaga gacantunbuu taagayo dabeedna baycada saasay ku dhammaanaysa ma gacan qaadayn oo gacan qaadkoodaan bannaanayn yaa ayuha nabiyu nebi allow idaa jaa-aka almu'minaatu dumarka alla rumeeyey kolka ay ku yimaadaan yubaayicnaka iyaga oo kugula heshiinaya inta soo socota fabaayichunna la heshiin idaada jawaabteedii waxa weeye fabaayichunna wastakfir lahunna allah intaasaa isku xidhan markay kuu yimaadaan yubaayicnaka intaasoo arrimood iyagoo kugula heshiinaya fabaayichunna la heshiiyo wastakfir lahunna allah ilaahayna dembi dhaaf u weydii maxay kugula heshiinayaan calaa an laa yushrikna billaahi shay-an inaanay ilaahay wax kale la caabudin waa xuquuqda xaqii ugu mudnaa ee ugu horeeya wey albaabkii islaamka laga galaya wey in ilaahay xaqiisa loo daayo cadaalad la sameeyo walaa yasriqna inaanay waxadin oo bahasha tuugada la yidhaahdaana aada bay u khatar badan tahay iyaduna walaa yasniina inaanay sinaysaninoo gogol dhaaf aanay samaynin taasoo foolxun sodohna kusii foolxun soomaalidu berigii hore waxyaabaha la odhan kala malaha way kusiiyo dheeraad lahaayeen waxay odhan jireen hadday sina samaynayaan sodoha ay aada uga sii xishoon jireen xagga hablaha iyo xaggaa mooyaane bay usiiye laakiin kuwaasaa sii darnaan jira markii la isku dhex saatay mooji walaa yasniina walaa yaqtulna in aanay dilin hadday kugula heshiinayaan awlaadahunna ubadkooda oo berigaa hore dee iyagaaba heshiis kula ahaa inanta in la dilo ninka ninkeeda iyo saygeeda heshiis kula ahay walaa yaqtulna awlaadahun ilmihii ay soo ridaana iyaduna waa lamid waa jariimadii walaa yaatiina inaanay la imanin bibuhtaanin been abuurad yaftariinahu ay ka abuuranayaan ka samaysanayaan bayna aydiihinna wa arjulihina gacmahooda iyo lugahooda dhexdooda gacmaha iyo lugaha dhexdooda waxa weeyaan dee afartanaa u badan waxqabadka been abuurad jidhkooda ay ka samaynayaan siiba dee waxyaabaha been abuuradka waxaa ka mid noqon kara ilmo aanu dhalin iyadoo tidhaahda wuu dhalay kanaadaa dhalay oo ubadkaagu ka mid yahay taasina waxa weeyaan waa been abuuradka walaa yacsiinaka inaanay kugu caasiyin fii macruufin waxsan shay wanaagsan oo diintana u wanaagsan qoyskana u wanaagsan ummaddana u wanaagsan kaana inaanay kugu caasiyin mucadiya markaasay ka warramaysa oohinta iyo baroorta iyo waxyaabahaasaa uu nebigu ku daray oo maaragtay in la daayo fabaayichunna la heshii intaa hadday kugula heshiiyaana wastakfir lahuna allaha ilaahay dembi dhaaf weydiy ina allaha kafuurun raxiim ilahay baa dembiga dhaaf oo naxariis heshiiskan dabeetana kolkiiuu nebigu ka qaadayay calayhi salaatu wasalaam dumarkaa waxaa ka mid ahayd hinda oo abi sufyaan xaaskiisii ahayd oo xamse maalintii uxudna teed kii dhaawacday ahayd waxyeelada soo gaadhsiisay kolkaa iyada oo dee nebiga ka midhaaweysay calayhi salaatu wasalaam oo isa soo yar hagoogtayoo tanakur isku samaysay ayaa ay hadalkii ka qayb qaadatay walaa yasriqn aanay waxba xadin dumar way hadashada way tirawda markaasaa waxay tidhi dee abi sufyaankaaba xoolihiisa waxbaan ka qaatae talow muu xalaalayn abi sufyaan baa markaa dee sawjkeedii wuxuu ihi wixii hore iyo waxa dambeba waa kuu xalaal nabigu caleyhi salaatu wasalaam intuu dhoolla cadeeyo saa u eegay buuhi mahindaah macnaha hindadii dee taariikhdeeda macruufka ahayd ee adeerkii dee beer ka jeexay laakiin meel uu mara male geed islaam laydha ama gidaar islaam laydhaa baa kaga gudban oo hadday soo islaamtay meel loo mara male walaa yasriqna walaa yazniina aanay sinaysan dabeedna waxay tihi maqaalad cajiiba awa tazni lxura ma naag xorahun baad sinaysanaysaa adoon iyo maanaan sheegin mid gudahood ducufee laakiin tu xoray dee sinasay nafteeda ugu quuray walaa yaqtulna awlaadahunna aanay dilin ubadkooda rabaynaahum sigaaran waqataltum kibaara iyagoo yaryar baanu korinay iyagoo waaweyna kurtaa ka jarteen bayt islaan fasaaxad badan wey annagu waa baanu soo korinay kuwa aad sheegaysee hadilina laleeya yaryarka ahe daadaaba maxamed ow laayay maalintii beder bayt walaa yacsinaka fii macruufin fabaayicunna wastakfir lahuna allaha ina allaha kafuur raxiim baycatu nisaa wey baycadan yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyow laa tatawallow xigtaha ka dhiganina iyo sokeeye iyo dad aad jeclaataan qowman qolo qadiba allahu calayhim ilaahay uu u cadhooray qad yaysuu min alaakhirati aakhirana way ka quustay wax aakhiro la yidhahda agtooda ma taalo kamaa sidii bay uga quusteen aakhiro ya-isa alkufaaru gaaladu ay uga quusteen min asxaabi alqubuur qolada xabaalaha gashay siday gaala uga quusatay ayay gaaladan ifka joogtee laydin leeyaha xigtaha ka dhiganina saasay aakhira uga quusteen oo kamaa yaisa alkufaar min asxaabi alqubuur gaaladu siday uga quusteen asxaabuulqubuurka waxay uga quusteen ay aaminsayin inaanay dib usoo noqonayn wuu dhintay soo maha sooma noqonayo lama yaqaano ciiddaa cuntay waa u dhammaatay wuu tegey wuu tegey laakiin qofka muslimka ah dee kama quusanina in lasoo noqonayo la ishor iman doono laga kala xaqaadiyo la xisaabtamiyo la saaxiibiyo janno la wadageliyo in caalamkii dambe asalka ah hanay buu aaminsayay qofka mumin kamaa yaisa alkufaaru min markaa mintaasi ibtidaa'iyaynu ka dhignay liibtidaa'i alghaaya wax la idhaahdo kamaa yaisa alkufaaru gaaladu sidii ay uga quusteen u quusteen gaaladaasoo min asxaabi alqubuuri ka mid ah gaaladan iminka ifka joogaa waxay u quusteen siday u quusteen kuwa asxaabulqubuurka ka midi oo kolka uu kii kaafirka ahaa asxaabulqubuurka ka mid noqdo yashcur waa yubsiru alxaqiiqa xaqiiqadii dhabta ahayd buu arkaya quusashaa u bilaabantay markaa suuraddan koob iyo lixdanaad suuratu saf aadaheedu waa afar iyo toban iyaduna waxa ay ka waramaysaa dadka muslimiinta ah inay ka run sheegaan waxa ay leeyihiin baqaalkooda iyo mowqifkoodu inay iswaafaqaan hadalkooda iyo iyo tallaabooyinka ay qaadayaan waxa ilaahay ummadda uu ku dhiiri gelinayaa inay u midaysnaadaan cadowga dad isku tirsan inay noqdaan oo wada jiroo jir qura ah diintan halka ilaahay ula doonayo inay gaadho ayaa rabbi uu tilmaamaya tijaaro iyo baac mushtari taba fiican oo jihaadkaa ilaahay uu ku guubaabinayaa dad tusaale u siinaya nimankii xawaariintaa ciise diinta la garaw qabtay la hinjiyey kuwaa ku dayda labada suuradoodba markaa tusaale bixiyeen arrinna marka keligaa lagu faro iyo marka lagu idhaado hebel iyo hebelna way kaaga horreeyeenoo saasay yeeleen isku ma isku dhiirigelinna maaha qofkuna isku dareen maaha waa kala duwan yahi wixii aad tusaale u hayso moral ziyaadaha baad usii helaysa bismi illaahi araxmaani iraxiim sabaxa lilaahi ilaahay waxaa u tasbiixsaday maa fi samaawaati wamaa fi lard waxaa ku sugan samooyinkiiyo dhulka wahuwa alcasiizu alxakiim yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyo lima taquuluuna maxaa odhanaysaan maa laa tafcaluuna waxaydaan samaynayn kabura waxa weynaaday maqtan cadha ahaan cinda allaahi rabbi agtiisa an taquuluu inaad ku dhawaaqdaan maa laa tafcaluuna waxaydaan samaynayn saasaa ilaahay wey maxaa odhanaysaan waxaydaan samaynayn taasi ilaahay agtiisa waa cadho weyn cadho weyn bay keenaysa sida sabab nusuulka in badan culimadu ay ku xusaan asxaabta qaarkood baa waxay idhaahdeen haddii aynu ogaan lahayn afdal alacmaal hadduu ilahay inoo sheegi lahaa camalka u fadli badan naf iyo maalba waynu duldhigi lahay kolkaasaa dabeedna jihaadka la soo rogay qaar baa hakaday kolkaasa aayaadkani ay soo degeen oo laleeyahy wixii hore ballan qaadeen mee soo idinkii lahaa waa nakan maxaa la idin waayo waana had iyo jeer aayaadka ka waramaya foolxumada ay leedahay qofka inay iswaafaqi waayeen qowlkiisa iyo ficilkiisa ibnu cabaas baan inuu yimi wuxuu ihi waxaan doonayaa inaan waacid noqdo oon dadka waaniyo darajadaa miyaad gaadhay buuri dee waan filayaa buui arju saddex aayadoodun iska ilaali buuri waa aayaddan iyo aayaddii nebi shucayb ka warramayse wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canh إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت يا آيات استحالة سورة البقرة بروجادة أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وصدح لها طالت كل أحد عين وأنا تكفر يا حدوضة إلى أكتب الضعلان كرئيس ذاتك وعدي والله ما يصدح لها ما إحكامنا ولي ما أنصقين بول هذا بك تشوف وإبراهيم النخعي عالمك وإنه حول هواء آيات هذه يتشير أن أدى يقصوين كورم هذا هو حوارم إلى أن تدو حوش يجي لها أرمي واحد لا هي وحكو أنين يتيه واحد يليس إسويارتها ما قد بقاوي كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وإن قال بقول كيبا بقول ضد مسلمان يا أنا الأقمرة وأنا قواب تبسنا كذا أباننا هذا أنا إسلام نبي أي قريبا نقولها أنا لا يعبي نبا وصوشي هذه شرعات كل قن كذي دين تي مالتي أنت لا تبرطوا إن الله يحب إلهي وحجعلي الذين يقاتلون في سبيله كوة شكي سحقا كد قالما يصفا يقوى قربص منا كأنهم لموضى بنيان مرصوص بسم الله يسكو أكي أيها لموضى kuwa ilaahay uu jecel yahay dadka muslimiinta ay markay cadowga la dagaalamayaan waxa ilaahay uu ku jecel yahay inay u midaysan yihiin midnimada ay midaysan yihiin way fiican salaad ku midaysan yihiin akhlaaq ku midaysan yihiin ku midaysan yihiin bulsho arrimo bulsho iyo wada socod laakiin tan si gaara nafku wuxuu ugu tilmaamaya waa ta ama dadku ku halaagsamo ama uu ku horumaro hadday ummaddu cadowgeeda u midowdo oo wixeeda kale ay dhigato xaraafiirta iyo waxyaabaha kale u hooseeya intay dhigato ay cadowga u midoobaan dee ammaantanay leeyihiin ilaahay way helayaan jacaylkan uu jecel yahayna way helayaan iyo horumar adduunyaaha laakiin haddii ay cadowga u kala baxaanba waa midnimo la-aanta khatarta badan weeye ee dad wax yeeshee maanta aynaan isu sheegeyn muuqaalkeeda iyo tusaalaheeda waid qaala muusa waid wakti xus qaala muusa liqowmihi nebi muusa qoladiisii ku yihi yaa qowmi lima tu'duunanii qoladaydiiyo maxaa ii dhibaysa bal qoladaydii baaba tihiine maxaa igu dhigteen سيدي ولدنا سورة الأحزاب بين كصامر يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا ما كوري شيئا لي وقد تعلمون وحاوكتنا أني رسول الله إليكم إن أنا هاي رسولك لإذن صادرا فلما زاقوا كلك إلى أحذان أزاغ الله قلوبهم إلى هاي قلب قود الدوي قلب قود أي الدوي دين يدين لأن قلبه وقفك دورته كفا دو دين لأن تدورتنا ولا وسي هرمرين hadduu diinta doortana waa loo sii horumaray hadduu macsiyo doorto macsiyada waa macsiyo kale u dhiibi ilaa uu ka dhacu fogaado hadduu iimaan iyo wanaag doortana liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim wallahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin waqti xus qaala ciise bnu maryam ayaa isaguna yidhi yaa bani israa'iila innii rasuulu llahi ilaykum rasuulkii xaggiina loo soo diray baan ahay musadiqan limaa bayna yadaya min altawraa waxaan rumaynaya kitaabkii iga horreeya tawraat ومبشرا برسول بان كبشارين وبشاره رسول كاسو يأتي من بعدي أنا ضرر إلى إمام دورة معناها كذب أنا اسمه أحمد ما عيسى أحمد بالله رسولكم صلى الله عليه وسلم وحوكح في حديثي صحيحها أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا العاقب وأنا الحاشر shantaa magacba waan leeyahay buua maxamed iyo axmed baa la yidhaahdaa maaxina waa la yidhaahdaa salabeeye kii gaalada gaalnimada waxaa la yidhahdaa ilaahay ku sifeynayay nebiy raxma nebiy lmarxama kamaa huwa nebiy lmanxama cadowgaa ilaahay ugu sifeynaya nebigii dagaalada weye nebigii naxariistana weye caaqibna waana anaa u dambeeya xaashirna waan ahayoo ururiya maalinkaanunbaa la igu soo ururaya ilaahay baa deeqdaa siiye wey فلما جاءهم نبي قاس كل كوليم بالبينات معجزين على عب قالوا هذا سحر مبين بين وسحر عب ومن ظلم يا كجر ترب ضم من افترى على الله الكذب عيسى إله بين كوابورت وهو يدعى إلى الإسلام يرى الإسلام من لو يرى والله لا يهدي القوم الظالمين قال الظالمين إلهي مهنونيه كوجب بين بورت بضن واك إلهي كشجع وحان حقهين يدعى ولي الإسلام من لو يرى وتنتي سلقة لقة لنا yuriiduuna gaaladu waxay doonayaan liyubtiguu nuur allah ilaahay nuurkiisa inay ku damiyaan biafwaahihim afkooda dicaayadda iyo caayda iyo beenta ay sheegayaan bay doonayaan islaam inay ku horjoogsadaan wallahu mutimu nuuri ilaahayna nuurkiisuu dhammaystiraya walow kariha alkaafiruun gaaladu haba naceen huwa ilaahay aladii ilaahay weeye arsala rasuulahu bilhudaa rasuulkiisoo nebi maxamed hanuun buu ku soo diray wa diini lxaq diintii xaq ahaydna wuu ku soo diray liyudhirahu cala diini kulli diimaha kaloo dhan si uga sarraysiiyey haba jireen hadday doonayaan si ay u aamusaanoo diinta ilaahay iyo dadka ilaahay iyo dalkiisu ay si helaan lagu kala dhex jiraa walow kale hal mushrikuuna gaaladu ha naceen waa nuurkiisa ilaahay u dhammaystiraya diintiisuu kor yeelaya dadkana taasuu ku adoonsaday iyagana taasuu ku imtixaanaya hadduu doonayo isagaaba hirgashan lahaaba cidnaba waxba kuma haleeyeenba laakiin waa la ysku imtixaanaya walow kare hal kaafiruun walow kare hal mushrikuun halkaa waxaa ilaahay uu kuu caddeeyey isagaa xog waranka dhabtaa ku siinaye warbixinta tooska anaynu ka qaadanaynaaye inaanu gaal raalli ka ahayn diin saafiya iyo diin socota iyo diin islaamtooda iyo dadka run sheegaya midna raalli kama ah hadduu wax raalli ka noqdo waxay calaamad u tahay inuu silla yaho aanu saafi ahayn wallahu aclam